gudoomiyaha golo deegaanka ee degmada afmidow ee gobolka jubbada hoose maxamed cabdulaahi cusmaan iyo kulanka laweeldhadi magaaladaas odayaalka dhaqanka ulmaawudiinka bilaanta mas-uuliyiinku dareerta hay-adoo ka holgalayeen degmada afmadow kulanka yalonku hadalay xaalado cudurka shubanbiyoodka oo uuse ku dilaacay degmada afmadow iyo weliba sidii wallonku gobda lahay dhibaatooyinkuusa bulshada ka haya ankooreyna gudoomiyaha golo deegaanka ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maxamed cabdulaahi cusmaan iyo weliba usuku warbiyey muhiimadu ise lahayo kulanku looga hadlayo arrimaha shuban calooleedka ka dhacay magaalada ama daacuunka hadba si loo fasiroba magaalada sidaan maalmahan dambe xanuun baa ku jira xanuun xun runtii aada u xun ilaa hadda shan iyo toban qof baa dhimatay magaalada gudaheeda banaanadana dad baa ku dhintay cuntiradooda inta badan la haynin qooqaani dad baa ku dhintay ilaa sagaal qof marka tiradaa intaa la eg ayaa dhimatay haddana waxaa weeyaan ilaa afartamiya qof ayaa xareysan oo karantiil ku jira oo aan mataqaanaa xaafadaha laga soo qaaday inta badan qaar banaanada laga keenay ay jiraan arintaas ayaan marka laga tashanayey shir baan qabanay bulshada qeybaheeda kala gedisan kala gedisan oo dhan baan iskugu yeernay culummada odayaasha ururada bulshada ururada haweenka hay-adaha samafalka ee magaalada degan iyo shaqaalaha golaha deegaanka shirkaasaan qabanay waxaana looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa xaaladdaa deg deg ah marka waxaa waxaan guddi baan meesha ka qabanay bal in la sameeyo wax la yidhaho fun racing ama lacag aruurin in meelo kale oo santaraa la sameeyo loo gurmado meelaha kalena qooqaani iyo meelihii kale ee dhibaatada ka jirto batulooyinka maadaama cudurkii uu sii fidayo sababaha cudurkana aan filayno biyo la-aanta kuleelka jiro biyo la-aanta iyo iyo iyo dadkii oo biyihioo kulul iska cabayo markii markiibana u dhici karo shuban waxaana u badan dadka jilicsan caruurta iyo dadka jilicsane ama waayeelka ama dumarka xaamilada yaa u badan xanuunka inta dhimatana had ayagaa u badan waxaa weeyaan dad xoog leh cudurka inta badan ma soo ridan hadduu soo ritana way ka roonaadeen alxamdulilah hadda waa howshu weli waa adag tahay waan waan dalabnay mucaawimo ama taageera hadday dowladda jubbaland ahaan laheyd iyo hadday dowladda federaalka soomaaliya ahaan laheyd iyo hadday ahaan laheyd hay-adaha caalamiga sida ururka caalamiga caafimaadka caalamiga ama hu ilaa hadda weli waxna soo gaaray maleha dawada waa gabaabsi